qaar ka mida bahda caafimaadka ee ka howlgasha gudaha magaalada muqdisho ayaa ka hadlay heerka uu marayo wakhtigan adeega caafimaad ee dalka waxyaabaha ka dhiman iyo qalabka xilligan laga heli karo dalka doctor maxamed maxamuud fuje oo la taliyo sarakaha macadka caafimaadka qaranka horena ula soo shaqeeyay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegaya inay weli jiraan baahiyo caafimaad kuwaas oo muwaadiniinta ku qasbaya in dalka dibaddiisa ay caafimaad u doontaan cuduro badan waxaa jirta weli aqoonteenna iyo qalabyada noo yaallaa aysan weli dhammaystirnayn sida maalanba kansarka oo kale waxay u baahanta kansarka nuuciisa tirada badan leh qaar waa la daweyn kara qaar badan la daweyn karaa jira iyo dadka ku imaanaya iyo daaweynta laftigooda qaar waxaa u baahan kiniinyaal la siiyo iyo cirbado lagu duro kaliya maane in la sameeyo raajo lagu daaweeyo oo kalea jira ama qaliino tiro badan oo xoog badan u baahan dhabarka dhibaata hadday ka jirto tiro badan oo dhan waxaa laga yaabaa aqoon saacid khabrad saacida oo badanoo jirta horta waxyaalaha loo aadaya ayaguna waa kua marka waxaa la rabaa oon waa kalsoonidii dadka laakiin si baahi loo daboolo waa kaafiya kala dheeri weli waxaa naga maqan aqoon tiro badanaa naga maqan qalab tiro badanaa weli naga maqan oo keeni karahaya in dadku ay badi bannaanka u dhoofaan agaasimaha isbitalka guuleed doctor axmed yuusuf guuleed ayaa dhankiisa sheegay in xilligan adeegyada caafimaad ee dalka ay soo kabanayaan lana heli karo qalab badan oo lagu dabooli karo baahiyaha caafimaad ee jira waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weyna la sameeyey markii takhaatiirta wax soo baratay takhasusaadka soo samaysa waddanku soo laabtay ama waddan gudihiisa ka samaysa takhasusaads kala duwan qalabka la isticmaalo hadda isbitaallada iyo isticmaalahan iyo xarumaha caafimaadka ee hadda yaallo haddii aan kuu soo gaabiyo waxa weyaan horumar weynaa la sameeyey wax badanaana laga qabtay wax badan oo dhimanna waa jiraan laakiin runtii wax isbedel markii loo eego sanooyin dhow ka hor iyo maanta see wax yihiin isbedel weyn ayaa jiro culaysyada caafimaad ee ay soo kordhiyeen dadka aan ehelka u ahayn caafimaadka ee furtay cisbitaallada ayaa inta badan bukaanadu ka dhaxlaan xaalado caafimaad darri sida uu ku waramayo doctor fuje wadan hadduu burburay adeegiina waa burburaya sharciga waa burburaya aqoonta waale wixii bulshada la xiriiro dhan waa burburaya sidaa daraaddeed waxaa jiraya had iyo jeer dadka faa'iidaysanaya oo xaaladaas jirta ayagu ku tijaar ku noqda maal ku samaysta mansab iyo magacna ku gaara dadkaasaa jira marka weli shuruucdii waa jirta waxaan ogahay in hadda shuruucdii wax looga qaba lahaa waa jirtay laakiin fulintiyaa weli naga maqan hay-adda xirfadleyda caafimaadka soomaaliyeed waa jirtaa guddigu waa samaysan yahay haykalkiisa oo dhan waa jiraa laakiin yaa fulinaya waa qodob meesha yaalla qofka aan dhakhtarka loo aqoon oo aan dhakhtar ahaynoo soo marin yaa qabanaya sharciga qaba lahaa waa jira ayaa soo qabanaya waa problem jira wey anu hadda waxlasaad waliwajada markaan joogay daawooyinkaan nidha aan baarno daawooyinaan suuqa tagna waa ka baarnay waxaan ogaanay inay feeg yihiin yaan u sheegnaa ninkii aan ka soo qaadna maan u sheegnaa oo shirkadda keeni jirtay biliiska maan u sheegnaa cidaan u sheegnaa garoweyn nafteenaan waa xabsannay marka waxaa jirta sharciga fulintiisaa weli maqan maalin kastoo aad maqlaysaa waxaasa iska jira marka horta qofka aan dhakhtarka ahayn ee meelaha inta furta beenta sheegahaya cimrigiis waa gaaban yahay marka khaladaadkiisuna waa badanaya oo dadku markay arkaan waa ka leexanayaan saad infectiska daawada lama yaqaano korsho daawahayo bac weynaa loo buuxshay keliya waa fariisteen gaasaa ku dhacay alerjiyaa ku dhacday markaasuu dhakhtarkii aadaya markaas kadib mar dhibaato gaartay marka waa run wacyigelin waa loo baahan yahay shuruucda waddankana in la hirgeliyaa loo baahan yahay laakiin midownagow wax anaga kownagu ah maaha waddan kastoo burburay sidaasaa haysata ugu dambayntii doctor cabdiweli axmed xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka isbitaalka banaadir ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay dalka u leedahay meelmarinta shuruucda caafimaadka horta wadanka waxaaba horumarka kow asal oo ah shuruucda kow ka ah marka waxaan isleeyahay haddii shuruuc la helo wasaaradda caafimaadka ayaa boodhiga ugu weyn caafimaadka ugu sarreeya marka shuruucaha iyo nidaamka hadda ururka mihnadayaasha qaranka oo kaleeto maalmo dhoweedoo dhan wuxuu ku jiray shirar uu ku jiray oo wax lagu horumari rabo wasaaradana shuruuco badan oo istaraatiijiyadeeda ku saabsanay ay dhowr jeer ka hadashay wasaaradu nhka baalka n h b c ga lagu baasgareeyey golo wasiire la geeyey ilaa hadda ma aysan fulin ma aqaano wax hortaagan koleetaba wasaaradu shuruucaha waxawaaye inay garaafkooda kor u socdaa la rabaa marka waxaa la ansixiyey sidii hooyooyinka qalin kale oo kaleeto ay shuruucda u heli lahaayeen oo dad wax wax u saxiixa inta waayaan inaysan dhiman oo ayagii oo bahal kale jooga ehelkooda gobol kale jooga dad gaara lagu xujeeyo oo leeyahay dadkaas gaarka haddaan la helin wax laydin qalaa mala ayagoo xaalad emergency ku jira hooyadii cunugeeda saas ku dhintaan marka shuruucda caafimaadku qodobkaas kow ka ahay qodobka mid sana waa qodobka mihnayaasha qaranka ilaa golaha wasiirada la geeyey waa la soo ansixiyey applicationkiisii maaqaan wax hortaagan marka wasaaraddu shuruucda ayadaa asal u ah hadday tahay kuwa dadka daaweynaya iyo hadday tahay sharciga wax lagu wadi lahay waxaan rajaynaa marka shuruucdii in la dabaqo oo waxa la aadaa ay noqdaan dhanka sharciyada ama brivatekii ha noqoto ama publicii ha noqoto dhammaantood dadka wax xeega waa sharci marka sharciyadaas la helo dhaqaatiirta iyo ururadooda ururka dhaqaatiirtana wacyigelinta way samayn jireen haddana ma hakra doonaan sidii wax la horumari lahaa inkastoo dhibaatooyin badan laga soo maray haddana muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho laga hirgeliyey adeegyo caafimaad oo dibadda loo doonan jiray kuwaas ay ka mid yihiin daweynta xanuunada wadnaha ku dhaca iyo caruurta ku dhalata wadna daloolka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho